kuliyad boqosho ka seeday mas-uuliyiin ku tirsan lamada gole ee dowlad goboleedka jubbaland deegaanka madhaaba ee gobolka jubbada hoose iyo weliba kulan wadatashiya la qaadayna bulshada deegaanka bulshadii weliba mas-uuliyiintan ku warbiyeyna xaaladaha ku jara deegaanka iyo adeegyadii oon baahanyiin oo ku midayiin walbarashadii caafimaadka wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxmuud iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeyntii reedandhiska jubbaland oo ku hadlay kulankan bulshadan sheegay in walbadan iyo ku qabwada doonaan arrimaha ku jara deegaanka arrimaha bulshada ee laga hadlay walaalayaal waa sax waxaa laga hadlay xagga waxaa weeye caafimaadka waxaa laga hadlay xagga biyaha waxaa laga hadlay xagga waxbarashada waxaa laga hadlay xagga kalluumaysiga iyo baahiyaha ka jira wax badan oo ka mida waxaasi oo loogu talagalay dowladda jubbaland inay deegaamadan laga qabto wixii hore loo qabtayna waa la qabtay waxa gaabkaa eed ka cabanaysaan ama aad waxawey tilmaamaysaanna deegaankan maamul baa ka jiray guddoomiyaa ka jiray guddoomiya fanax yaala sooma garanaysaan xaggee buu ku dambeeyey guddoomiya fanax waxaa weeye wixii loogu talagalay deegaanka loogu talagalay isagaa madaxa ku qaatay isagaa jeebka ku qaatay isagaa meel daran la aaday maxaa yeeley isaguu ahaa ninkii laga rabay inuu intaaba soo gudbiyo iskuulku waxaasuu u baahan yahay caafimaadku waxaas waxaa looga baahan yahay gaadhi buu la rabaa tan buu la rabaa wixii ka soo baxana isaga unbaa waxaa weeye iyo wixii loogu talagalay isaga unbay jeebkiisa maraysay laakiin taa way soo afjarmaysaa hadda laga bilaabo waxbaa laga qabanaya haddii alla idmo sidii horena noqon mayso
waxyaabahan aad ka hadasheen oo ay ka mid ahaayeen kalluumaysiga ama maadaama oo meeshu ay jasiiro tahay waxa lala rabo in wax laga soo saarto khayraadkana ay tahay badda haddii ilaahay yidhaahdo saan kuma sii soconayso hadday noqoto kalluumaysigii hadday noqoto waxbarashadii ood ka hadasheen caafimaadka intaba dhammaan intanadani waxaan wakiil ka nahay wasaaradihii jubbaland oo dhammaystiran tii aan nala soconin annagaa wakiilka tii nala socotana ayadaa joogtaba waxaad ad ka hadasheen dhammaantoodna muddo dhow oo kooban waad arki doontaan jawaabteeda ayadoo wax laga qabtay sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda jubbaland maxamed cumar iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim xasan abdiyan dhinishow ku hadlay kulanka inaan ogaano amniga xaaladda markaa iyada ah lagu jiro inaan iyadana aan wax ka ogaanno waad og tihiin haddaad reer madhowa tihiin waad ka warhaysaan amniga inuu yahay midkaan hadda ku naaloonayno aan caafimaadkan ku qabno sidaan aan u qurux badan nahay aan dareemayno reer kiimbooni maanta waxa ay ku sugan yihiin inaanan ku sugnayn soo sidaa ma aadaan ku faraxsanahay soo dhoweyntiina iyo wejiyada quruxa badan eed iga muuqata oo dhaqankii lagu xaqiinay reer mudhoa aadaad u mahad celinaya muhiimadda ugu weyn aan u imaanay waxaan waxay tahay koow ukurgelidda qaab nololeedkiina iyo amnigiina sidaad la socotaan dowladda jubbaland waxaa lagu soo dhisay wadatashi isku kalsooni midnimo sabar intaasa lagu soo dhisay waxaan doonaynaa marka isku tashigii iyo midnimadii iyo maxaa weye iyo sabarkii in aan sii labalaabno laakiin waxaa nagu muhiimsan intaasoo dhan amniga amniga reer jubbaland haddaanu nahay ama dowladda goboleedka jubbaland waxaan leenahay koow waa amniga laba waa amniga saddexna waa amniga ujeedka booqashada ee mas-uuliyiintan ku tirsan lamada gole ee dowlad goboleedka jubbaland yanaha ay kuurgalowka haladayo ku sugan yihiin bulshada deegaanka madhaaba ee gobolka jubbada hoose